madaxa maaliyadda degmada Jarati Cismaan Maxamed oo ay weheliyaan mas'uuliyiin ka mid ah maamulka gobolka Afdheer ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa xarigga ka jaray mashaariicyo horumarineed oo laga hirgeliyay degmadaasi. Mashaariicdan xarigga laga jaray ayaa waxaa ka mid ah xafiisyo caafimaad, kanaalo waraabka beeraha oo loogu talagalay in lagu horumariyo degmada Jarati. Madaxa maaliyadda degmada Jarati Cismaan Maxamed ayaa ka waramaya mashaariicdan.
mashaariicaha marka aan qabanaynay een, keliya labada mashruuc mayn saddexda mashruuc maynan hayne mashaariicda mataqaanay qaar badan oo kaleeto oo ama hadii dayactirre ahaayeen iyo haddii mataqaanay iyub kala duwan ahaayeen guud ahaan wixii aan qorsheynay boqolkiiba sagaashan sida ahayd ayuu noogu hirgelay Ee, labada saddexdan mashruuc een, iskuulka deerkiisa wuxuu lacag afar milyan iyo toddoba boqol iyo konton kuna ku baxaysay Ee, xafiiska caafimaadkana laba milyan iyo toddoba boqol buu ahaa kan ma- kanaalkana hadda aan taaganahayna wuxuu ahaa milyan iyo afar boqol oo kun guud ahaan marka siddeed milyan iyo sagaal boqol oo kun saasay ayay ku noqonayeen marka waxaan aad ugu faraxsannahay mashaariicdii sanadkan bilowgiisii aan bilownay in maanta manafacaadkeeda hadday tahay xafiiskii deerkii iskuulkaba iyo maaragtay kanaalkaba ay ay soo gabagaboobaan oo adeegii maanta ay bixinayaan Ee, waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa maaragtay bulshadii qaybaha kala duwan ee adeega loo fulinayey sida ballaaran ay uga qayb qaateen iyo een, dadkii mashaariicdan fulinayey ee qandaraashyada wadaniyaasha ahaa sida fiican xilligeeda ay ugu aadiyeen oo soo dhammaystireen maaragtay aad baan ugu mahadcelinayaa guud ahaanna ee, waxaan rajaynaynaa maaragtay in shaqooyinka aan shacabku hayna aan maaragtay sii laba jibaari doono Qaar ka mid ah bulshadii ka qayb gashay munaasabadda xarig jarka ayaa soo dhaweeyay mashaariicdan.
waxaan maanta ka soo qayb galay eh, xarig jarka saddex mashruuc oo degmada jarati eh, sanad miisaaniyadka laba kun iyo lix iyo toban eh, mashaariicihii u qorshaysnaa ka mida Eh, waana mashaariica waxgal u ah bulshada ama nolosha bulshada wax ka bedelahaya sida hadda kanaalka oo kaleeta aan hadda taagannahay Eh, dee bulshadu inay eh, dhinaca wax soo saarka oo kaleeto ay aad uga faa'iidaysan doonaan haddii alla idmuusan rajeynayno sida hadda muuqatana eh, waxqabadkiisu uu bilowday oo eh, beerahan hadda aan dhex taagannahay kanaalka ay ku cabahayaan isla laba kun iyo lix iyo toban baa la qorsheeyey laba kun iyo lix iyo tobanna eh, shaqadii buu bilaabay marka aad iyo aad baan ugu faraxsanay inaan kasoo qayb galo Eh, mashaariicaha kaleetana ee guud ahaan gobolka ka jirana eh, ayaga laftooda eh, sanad miisaaniyadka laba kun iyo lix iyo toban maadaama uu gabagabo marahayo eh, sidan oo kaleeto bay ayagana ay yihiin waana mashaariic la dhammaystiray waxaa kaleeto oon rajaynaynaa oon dowladda u codsanaynaa qaybaha uusan gaadhin in naloo sii ballaariyo oo naloo sii durkiyo waxaa weeye dowladdu wax badan bay noo qabatay kanaalka iyo matoorka hal maraa la wada bixiyey annaguna waxaa weeye shaqadii intay socotay waxaan bilownay dhulka inaan ka shaqayno ee, kanaalkiina dhismihiisu wuu socday annagana waxaan barbar ka beeraynay dalagii iyo raashinkii baan beeraynay waana ku waraabinay waxaa weeye meel fiican buu wax noo marahayaa dowladduna aad bay ugu mahadsan tahay Bulshada degmada Jarati ee gobolka Afdheer ayaa baahi badan u qabay hirgelinta mashaariicdan horumarineed.